بsم الlh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العاalمين وslى اllه وsلم عlى نabyina mxamd وعlى آlih وأصxaabih أجمaعيn أma bعd qال الإmam أbu dawud سlayman بن أشhc الsجistاniي رaximh اllah taعaalى baabn fii shukri الmacruuf baabun ay hada kani baabun baab weyaan fii shukri اlmacruufi macruufka ku shukrintiisa waxa wanaagsan ee qofka loo sameeyaa abaalgudkeeda ama ku shukrinteeda waxa ku soo arooray caddayntiisii ayuu u baab yahay ama xukunkeeda caddayntiisiiba u baab yahay qaala alimaamu abu daawuuda raximahu اllahu tacaala xadaanaa muslim bnu ibraahim wahuwa alfaraahiidiyu qaala xadaanaa rabiicu bnu muslim can muxamed bni ziyaadin can abi hurayrata can اnabiyi sala اllahu calayh ali wasalama qaal nebigu waxa uu yidhi laa yashkuru اllaha ilaahay uma shukriyo man axad laa yashkuru nnaasa dadka aan u shukrinin oo alla subxaanahu watacaala uma shukrinin ama uma shukriyo kan aan ilaa kan aan dadka u shukrinin xadiidkan marka isnaadkiisu waa saxiix moxamed ibnu ziyaadkaasna waa alqurashiyu aljumaxiyu tirmidina isagoo kale xadiidka uu soo saaray sanadkan oo kale ah khaaabi marka xadiidkan wuxuu ku sharxay ama uu ku macneeyey uu yidhi haada alkalaamu yuta'awalu calaa wajhayni kalaamkan ama hadalkan waxaa lagu fasirayaa laba wej laba macno ayaa lagu fasirayaa buu yidhi axadihimaa labada wej midkood anna man kaana طabcuhu wa caadatuhu kufraana nicmati اnnaasi wa tarka shukri limacruufihim kana min caadatihi kufraanu nicmati illaahi wa tarku shukri lahu subxaanah waxaa lagu macnaynayaa xadiidka macnihiisa qofka dabcigiisa uu yahay dadka nicmadooda inuu dafiro ou inkiro macruufka loo geystay inuu ugu shukriyo ugu abaalgudo qofka inuu ka tago caadada u leh tan allana inuu dayacaa badan macnaha marka sidaas uu yahay oo in ilaahay subxaanahu watacaala tiisana uu dayaco ayuu caado u yeelanaya hadduu ka caado dhigto dadkiina inuu u mahadnaqi waayo wejka kale waxa uu yidhi waalwajhu alaakhar ana allaha subxaanahu laa yaqbalu shukra alcabdi calaa ixsaanihi ilayhi ida kaana alcabdu laa yashkuru ixsaana annaas macnaha xadiidku waxaa weeyaan ilaahay subxaanahu watacaala addoonka ixsaan uu u galay shukri uu ka gutay kama aqbalo haddii addoonku uu dadka abaaldhaco oo uu markaa ku uu asturo macruufkooda labada arrin baa ileen isku xiran haddii marka adiga aad dadkana aadan u abaalgudin oodan u shukrinin macruufkooda kaga shukrinin ilaahay subxaanahu watacaala nicmo tiisood u shukriso makaa aqbalayo oo makaa yeelayo allah subxaanahu watacaala labadaas marka macno in lagu macneeyo macnaha hadda damboon sheegnay iyo macnihii hore ee ahaa qofkii ka caado dhigto inuu dadka abaal dhaco allana waa abaal dhacayaan manaa sidaasa islaazimayso iyay noqonaysaa ayb marka xadiidku wuxuu tilmaamayaa dadka inaan la abaal dhicin rasuulka calayhi salaatu wasalaam naagaha waxyaabaha naarta geliyo waxau ka dhigay zawjkooda ama ninkeeda oo ay abaal dhacdo oo markii uu yidhi innii ra'aytukunna akara ahli nnaar ahlu naarka inaa u badantihiinaan idin arkaa markay weydiiyeen wuxuu yidhi nebiga sal ll slam takfurna watuktirna allacna takfurna alcashiira watuktirna allacna ninkana waa abaal dhacdaan lacnaddana waa badisaan abaaldhacaasi marka naaru u keenay inay ku galaan taas marka dabci naagaha ku badan waayo sida nebiga sala allahu alayh ali waslm xadiiskiisa uu tilmaamaayo de qofka marka muslimka inuu ka fogaado waa qof abaal u galay oo nicmo ku leh inuu marka dafiro nicmo qofka qof uu ku yacni uu ku lahaadana waxaa ugu weyn waxay tahay adduunyada waa laga weynyahay oo nicmada hidaayada iyo hanuunka iyo kii aad sababtiisa ku heshay inaadan abaal dhicin rasuulka ugu weyn sala allahu calayh ali wasalam iyo dadkii kale culummadoo diinta na soo gaarsiiyey ama diinka xaraf loo siyaadiyey oo xarafna baray in dadkaas marka abaalkooda la ogaado lagu shukrigoodana in loo duceeyo way sida uu keeni doono oo taas qofka marku aanu moogaanin laakiin qofkii xaraf u dhigayba haddii uu lacnado ama uu yidhaahdo waxba ma oga ama uu wax ka sheego qofda abaalkii lagu lahaa abaal dhacay buu noqonayaa ilaahayna qofkaa u shukrin maayo ayb qofkii marka adduunye iyo ixsaan adduunye kuu galayna sidoo kale isaguna abaalgud buu kaa rabaa ayb qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil wahuwa abu salamata sabuudakiyu lminqariyu qaala xadaanaa xamaadu huwa bnu salma can haabitin huwa bnu aslam albunaaniy can anas bni malikin ana almuhaajiriina muhaajiriinta qaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow dahabat ilansaaru ansaartii waxay la tagtay biljri kullihi biljri ajrigii bay la tagtay kullihi dhammaantiis qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayh ali wasalam laa maya lama aynan tegin maa dacawtum allaha lahum maa dacawtum allaha intaad alla baryaysaan lahum iyaga a u baryaysaan wa asnaytum aada ammaantaan calayhim iyaga korkooda intaad ammaanaysaan in alle intaad ansaarta ammaanaysaan ood u ducaynaysaan idinkana ajarka waa leedihiin lama aynan tegin marka iyaga ayb xadiidkan isagana isnaadkiisu waa saxiix nasaa-ina waa soo saaray fi sunani alkubraa macnaha baabka loo terjamay terjamadii xadiidkana waa iswaafaqsan yihiino maa dacawtum allaha lahum wa afnaytum calayhim waxa lagu ammaanaya ama loogu ducaynayo waxay tahay ixsaanka ay geysteen marka macruufkii diinta ay u galeen oo ay nebiga soo dhoweeyeen oo diinka magaaladoodii ay ka faafiyeen macruufkaas marka abaalgudka loogu abaalgudaa muxuu noqonaya in loo duceeyo qur-aankana ilaahay waa ku sheegay waladiina jaa-uu min bacdihim yaquuluuna rabbana اkfir lana waliikhwanina aladiina sabaquuna biاliimaan walaa tadcal fii quluubina ila liladiina aamanuu taas marka ducadii iyo ammaanta taasay ku mutaysanayaan marka qofka hadduu u duceeyo qofka ixsaanka u galay waa u abaalguday qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa musadadun qال xdثna bشhr qال xdثna cmaaraة بن غaزية qاala xadaثnii rajul min qwمي ninkaasna marka abu daawud isaga sheegi doono shurxbiil ayaa la yidhaahdaa can jaabir bni cabdالlaahi qaal qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalيه alي wsلم nebigu waxau yidhi man ucطiya qofkii la siiyo caطaa'an siismo man ucطiya qofkii la siiyo huwa manku caطaa'an siismo cadiyo qofkii la siiyo fawajada helo markaa falyajzi bihi ha ku abaalgudo fain lam yajid haddii uunan helaynin wuxuu ku abaalgudo falyusni bihi ha ku ammaano qofkii marka ha ammaano faman asnaa bihi qofkii ku ammaano abaalkaas loo galay sababkiisa qofkii u galay ku ammaano faqad shakarahu waa u abaalguday waman katamahu qofkii qariyana abaalkii loo galay qofkii qariyo faqad kafarahu nicmadaasi waa ku kufriyeyo waa asturay ayb xadiidka marka xadiid xasana weeyaan marka ibhaamkanna waxba ma dhibaayo shuraxbiil marka wuu imaan doonaayo ninkan marka shuraxbiil abu daawuud uu sheegi doono waa shuraxbiil ibnu sacdin ayaa la yidhaha abu sacd almadani mowla alansaar saduuqun ikhtalata biakhara akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladabi اlmufrad waabuu daawuud wabnu maaja ayb marka isaga waa nin marka aada uma darna ayb xadiidku marka wuxuu tilmaamayaa shukriga waxaa noqonaya qofkii la ammaano nicmadii lagu sheego oo layidhaha qofkaas abaalkaas ii galay khayr allah siiyo waa nicmadiisiiyo la gudayba waa haddii ama lagu ammaanaba qofkaas qof deeqsiya waa qof karan badan waayo sidaas la yidhaha maantiisana markaas la sheego waxay keenaysaa marka in qofkaasi loogu abaalguday haddii marka la heli karo wax kaloo loogu abaalgudana waa fiican tahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa abaalgudi jiray dadku waa u abaalgudi jiray oo markii hadiyad la siiyo hadiyaddiina waa u bedeli jiray bedelkeedao kaloo sii jiray ixsaan qofka u sameeyana nebiga hadduu xataa wax u waaye oo u ducay jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam abuu firaas ninkii la dhihi jiray ee nebiga biyaha uu ku weysaysanayo u keenay oo yacni biyihii uu ku xaajo gudanayo ku weysaysanayay ninkii u keenay waa kii uu ku yidhi sal wax ii weydiiso aan ku siiya yacnii aan ku abaalgudow maadaama aada khidmo iyo wax ii qabatay markaasuu wuxuu yidhi as'aluka muraafaqataka fi ljanna jannada inaan kugula rafiiqtamo ayaan ku su'aalayaa markaasuu wuxuu yidhi awakayra daalika tas'al kaas waxaan ahayn ma weydiinaysaa qaala laa maya wehuwadaa kaas waa kan rabo markaasuu nebiga sala allahu calayh ali wasalam yidhi idan faacinnii calaa nafsika bikahrati sujuud salaado badan tuka buu yidhi sunnooyinka badi salaadaha faradka iyo kuwa sunnooyinkaa badi markaa marka waa igula rafiiqsamee jannadii oo aniga ducada aan kuu ducaynay adna isoo kaalmeeyo daaco iyo cibaado igu kaalmeeyo ood la timaadaba ayb taa marka culammadu waxay yidhaahdeen nebiga wuxuu saa u yidhi inuu abaalgud ahaan ayuu u yidhi sal wax weydiiso waman katamahu qofkii qariyana faqad kafarahu qofkaa nicmada waa abaal dhacay marka qofka ixsaanka hadduu kuu galo inaad ixsaankii ku sheegto ood ku ammaanto wax fiican waayo laa siyama ixsaan diin ku tacalluqo marka uu yahay weliba diinkii baa ku barakoonayo qofka cilmigii baa ugu barakoodo faa'iida iyo wanaaguu ka gaaraa ayb qaala abu daawuud rawaahu yaxya bnu ayuub can cumaarata bni haziya can shuraxbiil can jaabir sanadkii baa marka ninkii mubhamka ahaa ayuu magaciisa sheegayaa qaala abu daawuud huwa shuraxbiil shuraxbiil weeyaan shuraxbiilkaasna waa shuraxbiil bnu sacdin yacnii rajulan min qowmi yacnii wuxuu u jeedaa raawiga hadalkaa sheegay yacnii rajulan nin buu u jeedaa min qowmi anii qoomkayga ka mida buu ka wadaa yanii hadalkan marka rajulan min qowmi meesha uu leeyahay xaddaanii rajulun min qowmi markuu leeyahay rajulkaas qoomkiisa ka mida wuxuu u jeedaa shuraxbiil kaannahum karihuuhu waaba iyagooba nacay oo way kahdeen falam yusamuuhu ma aynan magac dhabin markaa ma aynan magacaabin xoogaa marka magaciisa inay sheegaanay diidaayeen qaala xadaanaa cabdullaahi bn اljaraax qaala xadaanaa jariiru can اlacmash can abi sufyaan can jaabirin can الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalama qaal man ubliya qofkii wax loo taro balaa'an ixsaan qofkii ixsaan loo sameeyo wax loo taro fadakarahu sheego faqad shakarahu waa abaalguday wain katamahu haddii uu qaryana faqad kafarahu waa duugayoo waa asturay ixsaankii ma uunan ka abaalgudino waa dafiray ayb jariirka marka waa jariir bn cabdilxamiid addabiy abu sufyaanna waa dalxatu bnu naafic khaaabi marka ereygan man ubliya waxa uu yidhi aliblaau alincaam alibla waxaa loo jeedaa man ubliya qofkii wax loo taro loo nicmeeyo wayuqaalu waxaa la yidhaahdaa ablaytu rajula ninkii baan u ixsaan falay ayb waablaytu cindahu balaa'an xasanan qaala zuhayrun faablaahumaa khayru lbalaa'i aladii yabni ayb bacdi ahlilcilmina waxay dhaheen nicmo khayr iyo shar labadaba waa ku dhacdaa ayb aliblaa'u fi lkhayri washari labadoodaba marka khayr iyo sharba waa ku dhacaa lianna maxaa yeele balada asalkeeda waa alikhtibaar ilaahayna wuxuu dadka ku imtixaano khayr iyo shar labadaba waa ku imtixaanaa wanabluukum bishari waalkhayri fitnatan wa ilayna turjacuun halkan laakiin marka waxaa loo jeedaa qofka ixsaan loo sameeyo khayrkii baa loo jeedaa marka xadiidkanna macnihii baabka loo tarjamay buu isaguna tilmaamayaa qofka marka nicmada loo galo iyo ixsaanka bani aadamku ay u galaan inuu abaalgudo xataa gaalba ha ahaado kolay ku tahay rasuulku sala allahu calayh ali wasalama wixii ay u galaan hadday hadiyad u dhiibaan hadiyad buu isna u dhiibi jiray waa u abaalgudi jiray nicmayow hadday ku yeeshaanna waa sheegi jiray rasuulku sal ll salam oo waa ogtihiinoo markii nebiga loo keenay nimankii maxaabiista ahaa ee beder ee nebigu uu aadka yacni markaas toddobaatanka meelaha laga qabtay waa kii uu yidhi haddii almudcimu bnu cadiy hadduu igala hadli lahaa fii haaulaa'i natnaa kuwaan qurmay qurunka ah hadduu igala hadli lahay ninkaas waa u sii dayn lahay waa u yeeli lahay buu yidhi maxaa yeelay jaahiliyadii buu nicmo iyo wax ku lahaa ayb marka insaanku dadkii marka fiicnaaye xataa dadkii jaahiliga ahaayee hore nicmada waa ixtiraami jireen waa yaqaaneen oo qisadii marka curwatu bnu curwatu bnu mascuud markii muqiiratu bnu shucba uu yacnii warka yidhi oo uu seefta galkeeda uu ku dhufanayo waa kii marka abuubakar hadalka ay isdhaafsadeenoo umsus babra laad yidhi markaasu wuxuu yidhi waa kuu jawaabi lahay haddii nicmo hadda ka hor aa ii gashay oo aad igu leedahay haddaysan jiri lahayn waa kuu jawaabi lahay waxbaan ku dhehi lahay marka wuxuu uga xishooday uga cabsaday wixii abaalka uu ku lahaa ayb dadka hadda joogana waxaa weeyaan agarku waxay isaga bateen dad cafaariid camal iska ahoo nicmada qofka u sameeya iyo kan ixsaanka u sameeyay ugu hor necbanaansho badan yihiin ayb iyo kii xaraf u ziyaadiyo ayay ugu necbanaansho badan yihiin dhowr sano ka bacdi ayb xadiidkuna axaadiistuna marka saasay tilmaamayaan wax jaahiliyadii ay yaqaaneen waayo xataa abaaldhaca ragga ma aqoon jirin baabun fi ljuluusi fi uruqaati baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi ljuluusi fadhiga fi uruqaati wadooyinka la fadhiyo la fadhiisto yacnii wadooyinka in la fadhiisto xukunkeeda wax ku soo arooray caddayntiisiiba u baabya qaala alimaamu abu daawuud raximahu llahu tacaala xadaanaa cabdullaahi bnu maslamata qال xdثna cبdالعزيز yعن بن محمد وهuو الdrاwrdiي عaن زaيد yعن بن أسلم شhayku mالك weyaan عaن cطاء بن يساaر وhuوa أخوu سuلayمان بن يساaر oo فqهاء سبcة ka mid ah عن أbي سعيiد الkخdري أن رsuuل اللhi صلى الله عليه لي وسلم qاaل نبgu waxa uu yidhi إyاakم والجuلوuس بالطرقاaت إyاakم waxaan idinkaga digayaa والجuلوuسa fadhi biuruqaati wadooyinka la fadhiisto yaan idinkaga digayaa ayb taxdiir weeyaan iyaaka iyaakum qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow maa buddun lanaa maa buddun faaruqid lanaa inaga nooma sugnaanin min majaalisinaa aan faaruqno ayb aslulbuddi waxaa weeyaan faaruqitaanka waalbuddu bidammi ilbaa'i wa tashdiidi iddaali bimacna alfurqa ka tegis ay maa lanaa firaaqun minhaa yacnii ka tegis annaga nooma sugnaanin aan waddooyinkaas faaruqnoon ka tagno yacnii ma ka tegi karno markay saxaabadu sidaan dhahayaanna maahan inay amarka nebiga diidayaan ee laakiin xaajadooday sheegayaan bas amarkaaga waa maqalnay xaajadaanaad jirto laakiin rasuul allow oo waddadii baahidan baan u qabnaa ee ka warrama ee amarkaagii baan diidnay ma ka wadaan maa buddun faaruqitaan lana annaga nooma sugnaanin min majaalisinaa aan faaruqno nataxadau waanu ku sheekaysanaynaa fiiha wadooyinka wadooyinkaasna marka dabcan guryahooda albaabka hortiisa iyo meelaha markaa jalbeebka hooska yeesha iyo meelahaas waaye ay sheegayaan oo waddada kusii jeedo yani kama maaranay leeyihiin marka meelaha faqaala rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu waxauu yidhi in abaytum haddaad diidaan faacdu ariiqa jidka siiya xaqahu waddada xaqeeda siiya qaaluu waxay yidhaahdeen wamaa xaqu ariiqi jidka xaqiisu waa maxay yaa rasuula allah qaala waxa uu yidhi qadu lbasar aragga oo la laabo wa kafu laadaa dhibka oo la celiyo wa raddu salaami salaamta oo la radiyo qofka laga celiyo waalamru bilmacruufi wannahyu cani ilmunkar macruufka laysfaro munkarkoo layska reebo waxaan marka umuuro waaweyn qadu lbasar culammadu waxay yidhaahdeen fiihi ishaaratun ila asalaamati min altacarudi lilfitnati aragga hala laabo marka la leeyahay waxaa la ishaarayaa in fitno laga nabadgalo ayb oo naagihii iyo kayrkoodba miman yamuru min annisaa'i wagayrihinna naago iyo kayrkood waxa waddadaas socdo oo fidno ah oo dhan yaa in si looga badbaadaa aragga in la laabo laysu faray wa kaful adaa qofka dhibkiisa uu dadka ka ceshto kaful adaa iyadana waxay tahay ishaaratun ila asalaamati min alixtiqaari waalgiibati wa naxwiha dhibka adiga kaa imaanayo dadkaas waddada maraya aad dhibi kartaa waa maxayna inaad xaqirto iyo inaad xamato iyo inaad masabidato iyo wixii lamida waddadii baa fadhisaa qof baa soo maray markaasaa waxaa tihi kanaa wuxuu yahay male taxqiir ama waaba xamatayba ama waa masabidatay taana marka waa kaful adaa macnahaasaa ku jiro waraddu salaami salaanta oo qofka laga radiyana fiihi ishaaratun ilaa ikraami ilmaardi kii hore dhibkaaga ka ceshanaysaa kan waad karaamaynaysaa qofka maraya jidkaoo mu'minka ah ayaa maamuusaysaa waalamru bilmacruuf wannahyu cani ilmunkar fiihi ishaaratun ila alisticmaali bijamiici maa yushracu waxaa ku jirta marka wax allaala waxa la jideeyo oo dhan in la isticmaalo wa tarki jamiici maa laa yushrac iyo waxa aan la jideyninee mashruuca aan ahayn dhammaanteed oo laga tago ayaa ku jirta meeshaan marka xadiidkan marka fawaa'idda kale ku jirta waxaa ka mida buu yidhi xaafid ibnu xajar fiihi ana annahya alawala lilirshaadi ila alaslaxi iyaakum waljuluusa biuruqaat nahyi baa ku jira le taxdiir taxdiirna waxbaa layskaga digayaa macna nahyi buu wataa nahyigaas wuxuu leeyahay marka waxaa laga qaadanayaa xadiidka nahyigaa nebigu uu reebay waddada in la fariisto inay tahay war dadka waxa sidaasaa idin maslaxa roon inay tahay oo nahyi irshaad ah waaye taxriim ma aha macna oo waddada in la fadhiistaa waa xaaraam waa dembi itlaaqan mutlaqan sidaas ma aha maxaa yeele waxaa laga fahmaa shuruudda gadaal uu ka xiray shuruuddan gadaal uu ka keenaa laga fahmaa mutlaq ahaan inaynan xaaraan u ahayn wayuuqadu min alxadiidi xadiidka waxaa laga qaadanayaa sidoo kale anna dafca almafsadati wlaa min jalbi almaslaxati mafsadada oo layska riixo ayaa waxay ka owleysan tahay maslaxo in la soo jiito oo hadda ninkan yacni intii la dhihi lahaa waddada fadhiiso si aad dadka u salaantid oo dadka macruuf u fartid taa lama amrin cagsigeeda waxaa la isticmaalay waddada yaa la fadhiisanina layidhi lianna dhibaatada ka imaan karta haddaan xaqeeda la siinin yaa in layska dheereeyaa habboon waxay ka habboon tahay in maslaxada la raadiyo radusalaam iyo madluum loo gargaaro iyo in la raadiyo maslaxadaas inay imaan doonto in kale aan la ogeyn taas horta inta yacni u kaadsoo horta iska badbaa sideedaba maslaxadaas iyaadan bahelina laakiin dhibaatada uu ka badbaad halka taasaa marka macnahaasaa looga qaadanaya meesha linadbihi awalan ilaa tarki اljuluusi maca maa fiihi min alajri liman camila bixaqi اariiq iyadoo la ogyahay yani qofka dariiqa xaqiisa ku camalfala ajarka uu helayo iyadoo sidaa nebigu og yahay ayuu haddana wuxuu amray cagsigeedo in laga tago wadooyinka aan la fadhiisano sababkuna waxaa weeyaan wadalika ana alاxtiyaaطa liطalabi الsalaamati aasadu min aطamaci fi ziyaadati ziyaado inaad adiga damacdo ziyaado aada damacdo waa laga fiicanya waxaa ka fiican horta hadda nuqsaan iska ilaaliyaa ka roon nuqsaan intay kugu dhici lahayd inaad ziyaadado damcayo waa taas yaa daran marka waa in loo dadaalo salaamada in lagu dadaalo ayaa ka aakadsan ziyaado in la damco qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa musadadu qaala xadaanaa bishrun yacni bn almufadal qaala xadaanaa cabduraxmaan bnu isxaaq can saciidin اlmaqburiy ayb cabdiraxmaan ibni isxaaq ibni alxaaris ayaa la yidhaha ibni kinaanata almadani saduuqun rumiya bilqadar akhraja xadiidahu albukhaariyu tacliiqan wa muslim walarbaca can saciidin اlmaqburiyi can abi hurayrata can اnabiy sala اllahu alayh ali wasalam fi hadihi اlqisati qaal wa irshaadu sabiili jidka oo markaa yacni la hagaajiyo qofka lagu toosiyo yani qofkii waddada ka dhunsan oo taa'ihee wareersan waddada in loo tilmaamo halkaasay jirtaan la yidhaaho xadiidkanna marka taasuu ku daray riwaayadan marka midaasay ku dartay qaala xadaana alxasan bnu ciisa الnaysaabuuriyu qaala akhbarana bnu اlmubaarak qaala akhbarana jariir bnu xaasim can isxaaqa bni suwaydin can ibni xujayrin اlcadawiy qaala samictu cumara bna اlkhaaab can الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam fi hadihi اlqisati qaal watugiisuu almalhuufa watugiisuu inaa u gargaartaan almalhuufa midka la dhibaato geliyey ninka dhibaataysanee jidka dadka waddada marayda dhibaataysan baa ku jira kan dhibaataysan inaa u gargaartaan watahdu daalla midka dhunsanna aa hanuunisaan oo waddada meeshay ka jirtaa u sheegtaan oo marka qofkii in lasii dhumiya ma ahan oo qofkii marka la wareeriyo qال xdثna محمد بن عيسى qال xadaثna محaمد بن عيسى بن طباع وkaثير بن عubayd qال xadaثna مروان بن معاaوية وهuو الفزاaري qال xadaثna حmayd عن أنس qاaل جاءت امرأة haweeney baa timid ilىa rasuuل الlahi salى الlه عليه لي وsلم nebigii u timid faqاaلت waxay tihi ya rasuul الlah rasuulka ilaahayow إna lii إlayka xاajaة إna lii waxaa ii sugnaaday oon leeyahay xaajatan baahi ilayka xaggaagaan ka leeyahay baahi ayaa xaggaaga iiga sugan oo waa kuu baahanahay bay tiri fa qaala lahaa wuxuu ku yidhi nebiga naasi yaa umma fulaan ummu fulaanay ijlisii fadhiiso fii ayi nawaaxi sikaki waddada dhinacyadeeda tii hoshiikii aada doonto waddada dhinacyadeeda midgaa rabto iska fadhiiso xataa ajlisa ilayki ilaa aan xaggaaga usoo fadhiistoon kugu imaado saan kugu imaado marka waddada meeshaad doonto ka fadhiisa anaa kuu imaanaya yiri nebiga sal l slam tanna waxay tusahay marka nebiga dabci dabeecad wanaagiisa iyo tawaaduciisa iyo haweeneyba waxay leedahay waa kuu baahanaha inaan wax ku weydiiyaan rabaa markaasuu leeyahy waddada meeshaad doonta ka fadhiisa anaa kuu imaanaya anaa kuu soo qasdayo kuu imaanaya imaam muslimna xadiidkanoo kale uu wariyey waxuuna ku wariyey kitaabu alfadaa'il meesha nebiga fadaa'ishiisa ka mida tawaaducii rasuulka iyo ayuu marka xadiidkan u keensaday tirmidina shamaa'ilkuu ku wariyey midan oo kale haweeneydanna riwaayadka qaar uu keeni doono abu daawuud waxay tilmaamaysaa naag caqliga caqligeedu susi yahay ayay ahayd xoogaa naag marka khabal iyo uu ku jiray ayay ahayd naagtan oo jirano xagga caqliga laga haayo maca daalika nebiga ma dhihin adiga qof caqliga ka jirana tahay kuu imaan maayo ma dhihine wuxuu yidhi meeshaad doonta fadhiiso anaaba kuu soo qasdaayo kuu imaanayo ahad marka mansabka nebiga uu joogana de mansab nubuwa madaxtinimadii muslimiinta yacni dhinac walba nebigu kaamilow ka ahaa sala allahu calayh waali wasalam maca daalika sidaasuu dadka u ahaa haddana qaala waxauu yidhi fajalasad way fadhiisatay fajalasa anebiyu sala allahu calayh waali wasalam ilayha nebigu waa u soo fadhiistay xataa qadat xaajatahaa intay xaajadeeda ka dhammaysatay ilaa dantii nebiga ay ka lahayd ay ka bogtay oo ka dhammaysatay lam yadkur ibnu ciisa ma sheegin xataa qadat xaajatahaa ma ku darin isaga kaiir baa saas yidi ibn cubayd wa qaala kaiiru can xumaydin can anas kaiirna meesha xadaanaa yani xumayd meesha can xumayd buu isagoo ku wariyey labadii marka riwaaya u kala cadaynaya abu daawuud ayb xadiidka imaam axmedna waa wariyey bukhaarina xadiidkan mid lamida ayuu soo saaray yani wuxuu yidhi xaafidku وإنما عدل البخاري عن تخريجه عن أحمد بن حنبل لتصريح حميد في رواية محمد بن عيسى بالتحديث طيب marka isagu tacliiq ahaan usoo saaray imaam الbukhaari alimaam الbaqwi sharxi sunaha wuxuu ku yidhi hada xadiiثu mutafaq calى صixatihi xadiikan صxadiiska waa laysku waafaqsanya akhrajahu muslimu min طariiqi haabit can anas ayb xadiidkuna nebiga tawaaduciisa ayuu tusayaa iyo sida uu kibirka uga fogaa halkan laakiin tarjamada baabka noogu dhigan aljuluusu fi duruqaat ayuu baabaystay halkanna marka meeshay ka waafaqsan tahay waa iska waadixoo nebiga haweentan wuxuu ku yidhi waddada meeshaad doonta ka fadhiiso anaa kugu imaanaya marka waddada fadhiisigeeda haddii xaaje ay jirto yacnii inaysan dhib lahayn oo xukunkii hore uusan mutlaq iska ahayn ayaa xadiidkaana uu tusayaa imaamu nawowi meeshan waxaa kalou tilmaamay uu sheegay rasuulka calayhi salaatu wasalaam sidan uu yeelay haweenta nebiga yani khalwo oo khalwo oo naag ajnabiyad ah inuu nebigu la khalwoonayo ma aha maxaa yeelay waddo ayuu nebiga kula sheekaysto dadku ay marayaan loo jeedo taas marka inaynan khalwo ahayn yaa laga qaadanaya alimaamu nawowina saasuu kaleu sheego wuxuu yidhi ay waqafa macaha fii ariiqin masluukin jid dadku ay marayaan oo la qaadaayo weynin badanoo dadku ay agga xagga ugu sii socdaan ayuu gees kala istaagay liyaqdiya xaajataha xaajadeeda si ugu gudo wayuftiyahaa fi lkhalwati iyada si gaar ana oo ugu fadwoodo yani wixii khudbo maaha dadka dhan la maqasheenayo iyada keligeedna inuu u fadwoodo khalwadii ajnebiyada ahaydna laga badbaado wadow marka nebiga istaagyiri waddadaas marka xagga xagga loo sii kala qaado hadduu ninku qof uu la istaago fadway wax ugu sheegayo wax dhiba ma lahan walam yakun dalika min alkhalwati biاljnabiyati ma ahayn buu yidhi faina hada kana fii mamari الnaasi wamushaahadatihim iyaahu wa iyaaha laakin laa yasmacuuna kalaamaha dadkan iyada warkeeda maqlaynin saasuu imaam nawwi uu sheegay قال xdثna cثmaan بن أbي شhybة qال xadثna يزيد بن hاrوn qال أخبرna xmاad بن سلمة عan ثاaبت عan أنس أنa mرأة haweeney kana fيi caqلihaa caqligeeda شhayءun wax uu ahaa bmacnaahu bmacna xadiiث الsaaبq xadiikii hore macnihiisoo kale ayuu soo kaxeeyey baabu fii sacati اlmajlisi baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fii sacati اlmajlisi majliska waasacnimadiisa fadhiga in la waasiciyo wuxuu ku soo arooray caddayntiisiibu u baab yahay qaala alimaamu abu daawuuda raximahu اllahu tacaala xadaana alqacnabiyu qaala xadaana cabduraxmaan bnu abi lmawaal can cabdiraxmaan bni abi camrata alansaariy ayb abu daawuud wuxuu dhihi doonaa cabduraxmaan bnu camri bni abi camrata alansaariy cabdullaahi baa marka u dhexeeya mar marna cabduraxmaan ibni abi cabdiraxmaan ibni abi camrata baa la yidhaha marna cabduraxmaan ibni camri bni abi camrata ayb wakhtigii rasuulkaa la dhalay baa la yidhi laakiin ibnu abi xaatim wuxuu sheegay liannahu yani wax suxba inuusan lahayn waqaala ibnu abi xaatim laysa lahu suxba can abi saciidin اlkhudriyi qaal samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalama yaquul khayru اlmajaalisi majaalista kan ugu khayrka badan awsacuhaa weeyaan midka la waasiciyo oo dadka marka deeqo oo dadkii ku filan xadiidka isnaadkiisu waa saxiix bayhaqina waa soo saaray imaam axmedna musnadkiisu ku wariyey macnihii loo tarjamayna waa ka xadiidku waa wuu ku cad yahay oo majaalistii marka in la waasiciyo dadka ay isu waasiciyaan ayaa khayrka ku jiraa qaala abu daawuud huwa cabduraxmaan ibnu camri bni abi camrata alansaariy baabun fi ljuluusi bayna adilli waashamsi baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi ljuluusi fii bayaani xukmi اljuluusi fadhigii xukunkiisa caddayntiisii u baab yahay bayna dilli la fadhiisto hooska iyo washamsi iyo qoraxda dhexdooda la fadhiisto qoraxda iyo hooska dhexdooda in la fadhiisto xukunka ku soo arooray caddayntiisiiba u baabyahay oo qofkii waxaa weeyaan qaybna hoos waay qaybna qoraxduu kaga jiraa jirkaagii marka qayb qoraxdii baa hayso qaybna hoos baa haayo masaladaa marka xukunkeeda caddayntiisii u baabyahay qaala xadaanaa axmed bnu camri bnu sarf wmhlد بن khاldin qala xadaثna سfyاan can mxamed bn الmنkadir qaala xadaثanii man samca aba hurayrata wuxuu ii sheegay buu yidhi abu hurayra dadkii ka maqlay yaquul isagoo dhahayo qaala abulqaasim salى اllahu عalayh ali wasalam nebigu sal ا slam wuxuu yidhi إida kaana axadukum midkiin haddii uu yahay fi shamsi qoraxda waqaala mhladun mhlad isagu wuxuu yidhi fi lfayi hooska midkiin haddii uu hoos joogo faqalasa adillu hooskii uu ka durko canhu xaggiisa uu ka durko faqalasa uu durko adillu hooskii uu durko canhu xaggiisa uu ka durko hoos buu ku jiray hooskii baa ka sikaday marka isaga hooska haddii uu ka sikado qorax baa imaanaysa wa saara bacduhu qaarkiisna uu ahaado fi shamsi qoraxda wa bacduhu qaarkiisna fi dilli harkii uu ahaado falyaqum ha iska kaco meesha ha ka kaco ayb oo marka sidaa ha yeelu leeyahay macnaha marka ku jiro sindi abulxasan asindi wuxuu yidhi xaashiyka xaashiyatuhu cala almusnad qalasa bifatxatayni oo mukhafaf ah mararka qaarna qallasa in la yidhaah la arkaayo la sheegay ay irtafaca hadduu ka kor noqday wاlmacnaa irtafaca الdilu canhu hoosta uu ka kor noqdo wabaqiya fi shamsi qoraxdii markaas uu ku baaqi noqdo uu joogo falyaqum ha iska kaco fainahu mudirun waa dhibaya arrintaa way dhibaysaa macnaha marka ku jiraa waa maxay wuxuu yidhi wاlxaqu fii amhaalihi atasliimu limaqaalatihi xaqa waxay tahay arrintaanoo kale cilada ku jirtaa waa maxay qofka loo leeya qaar haddii uu hoos uga jiro qaarna uu qoraxdii ka hayso meesha ha iskaga kaco macnaha ku jiraa waa maxay wuxuu leeyahay in layska sallimaa wanaagsan oo meer haddii nebigu sidaas ku teliyey taladaas nebiga la yeelo wax xigmadoo ku jirana in markaa baarbaaritaankeedaba layska daayo faraha laga qaado waalxaqu fii amhaalihi tasliimu limaqaalatihi fa inahu yaclamu maa laa naclamu waxaanan ogeyn buu ogyahay isaga riwaayo marka waxaa timid fa inahu majlisu shayaan dhahaysa meeshaas iyo fadhigaasi waa fadhi shaytaan oo shaydaankaa waxuu fadhiistaa qoraxda iyo hooska dhexdooda marka si aan shaydaanka layskugu shabihin sidaa halaga dheeraado dee diinka iyo sunnadana waa kuwa aad baa waxaa badan afcaal badan oo layska reebay sababka layskaga reebayna ay tahay shaydaanku inuu sidaas yahay waxaa ka mid a qofka inuu halkab ku socdo shaydaankaa halkab ku socdo midkiin hadday kabka ka go'do labada koboodba has gacanta ku qabsan cagcadaan ha socdo ama labadoodaba ha ku socdo waxyaabo fara badanoo sida bidixda wax lagu cunoo kale ama lagu cabo shaydaanka ku cunoo ku cabo inaan lagu dayanin marka shaydaanka inaan lagu dayanin xadiis badan baa ay yidayso macnahaas tilmaamayso haddii marka macnuhu uu sidaas yahay oo xadiidkaas sugan yahay cillada waaba mansuusa markaasoo waxay noqonee shaydaanka in majlisu shaydaan inuu yahay haddii laakiin aynan sidaas ahayn oo cilladu ay macnahaas hadda xadiidkaa uunan ansixin sideeda in layskaga sallimo qaar ahlucilmiga ka mida waxay ku ijtihaadeen oo iyagu waxay yidhaahdeen waxa la diidayo waxay tahay tawaasunkaa dhumaayo oo qofka jirkiisii qaybna inay kulushahay qaybna ay qabowdahay caafimaad daraa laga yaabaa inay keento tawaasunka jirkaa dhumaayo misaajkiibaa hallaabayay dhahay kabta laftirkooda taasay ku cilaayeen oo waxay yidhaahdeen labadii lugood inuunan u cadaalo falaynin w awalba kabaha sababta loo qaadanayo waxay ahayd qofka inay ka dhowrto waxyaabaha dhulka ka asiibi lahaa haddii marka hal kabna ay kuu gashan tahay midna ay qaawan tahay maba faa'iidadii kabta loogu talagalay baa la weynaya meesha ka maqnaanayso marka ama ha wada maqnaato ama ha wada joogto macaani noocaasay marka tilmaama xadiidkan marka idhaam baa ku jiro riwaayada soo socotay shawaahid badan buuse leeyahay laakiin xadaanii man samica abaa hurayrata meesha u dhahayo qaala xadaanaa musadadu qaala xadaanaa yaxyaa can ismaaciila qaal xadaanii qaysun can abiihi anahu jaaءahu rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalama yakhtub nebigii baa yimid buu yidhi rasuulka ilaahay nin baa yimid oo qayskan aabbihii ayaa yimid wa rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebiguna yakhduba uu khudbaynayo faqaama fi shamsi qoraxdii buu iska istaagay ninkii fa amara bihi nebiga wou amray fa xuwila waa la wareejiyey ila dilli harki baa loo soo wareejiyey qoraxdii buu istaagay ka soo kac buu yidhi hooska imaam baabun fi taxalluqi baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi taxalluqi fii bayaani xukmi taxalluqi xalqada xukunkeeda caddayntiisiibu u baab yahay oo dadku marka inay yacnii xalqo ay wareeg sameeyaan markay fadhiyaan majliska ay fadhiyaan ama majlis wacdi ama majlis cilmi xalqada in la sameeyo wax ku soo arooray caddaynteeda qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa yaxyaa can اlأcmash qaala xadaanii اlmusayab bnu raafic can tamiimi bni طarafa can jaabir bni samurata qaal dakala rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalama nebigu wuxuu soo galay almasjida masjidkii wahum xilaqun iyagoo koox kooxa ah oo yani markaa koox koox u fadhiya halkaas yani koox baa fadhiso xalqa samaysa halkan koox kale halkan koox kale faqaala waxa uu yidhi maa lii araakum maalii maxaa lahaantayda ahaaday araakum aan idin arkayaa cijiina idinkoo kala tagtagsan ay mutafariqiin idinkoo kala baxbaxsanoo meel ma isugu soo uruurtaan buu leeyahy idinka dhan hal xalqo ma isugu soo uruurtaan ama meel maxaan idin arkayaa inaad kala tegtagsan tihiin ayb riwaayo marka waxay leedahay mar ay ka soo noqonayeen qhaswo ayay waxay ku kala yaaci jireen waadiyaalka iyo togaga dooxooyinkay ku kala yaaci jireen markaasuu nebiga wuxuu yidhi maa lii araakum cijiin war maxaa idinku dhacoon idin arkayaa idinkoo kala tagtagsan ayb ina tafaruqakum hada min ashayطaan kala tegiinaan shaydaanu ka ahaaday saxaabigu wuxuu yidhi markaas kabacdi meel baan isugu imaan jirnay haddii midkaan uu fidiyo maro waana deeqi jirtay yani saan isugu soo dhowaan jirnay darteed taxalluqii marka koox koox dadku inay u farfariistaan in markaa laga fiican yahay ama hal xalqa ay fariis kala taga waay waxa uu nebigu marka uu diidayo ee xalqada asalkeeda in la diidan yahay qaala xadaanaa waasil bnu cabdilacla can ibni fudaylin can alacmash bihada ay bihada alxadiid bihada sanad ayb nacam qaala waxa uu yidhi kaanahu yuxibu ljamaacata kaanahu yuxibu waaba isagoo markaa jeclaanaya aljamaacata jamaacada inuu hado yacni waxaa nebigu uu sidan u yeelayaa waxay tahay kaannahu waaba isagoo yuxibu aljamaacata jamaacada jecel xadiidkan marka wuxuu tusayaa marka tafaruqu alabdaan haddii nebigu uu sidaa uga qaylinayo u diidan yahay yacni tafaruqu alaaraa'i waalictiqaad maxaad u malaynay marka saxaabada rasuulka sala allahu calayh waali wasalam iyagu aaraa iyo ictiqaad iskuma khilaafsaneen ayagoo aan isku khilaafsanayn wax diin ah ayaa haddana waxaa laleeyahay badankiinna iyo jirkiinna kala tagga uu kala tegaayo qalbiguu hadhow gaaraya saa darteed isku soo dhowaadow nebigu leeyahy sala allahu calayh waali wasalam wuxuu kala dagaalamayaa tafaruqul abdaan intaan la gaarin tafaruqu alaaraa'i waalictiqaad ama walcaqaa'id intaan la gaarin taasuu kala dagaalamaya haddii marka kaas kan buu keenayaa maxaa yeelay shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhaahdaa yacnii daahirka irtibaad buu la leeyahay baatinka qofka waxa ka muuqdo waxaan sare ee bannaanka joogo irtibaad iyo calaaqa ayuu la leeyahay waxa adiga gudahaaga ku jiran haddii marka daahirkii aa u ekaato dad iskhilaafsan aa u ekaataan qalbigana waa iska nacaysaan marka dambe walidaalika sufuufta marka la simaayo nebiga muxuu dhihi jiray wuxuu dhihi jiray latusawunna sufuufakum aw layukhaalifanna allaahu bayna wujuuhikum wafii riwaayatin bayna quluubikum ama safkaad simaysaan haddaad safka simi weysaano nin xagga istaaga nin halkaan istaaga nin lugaha lugta halkaa geysta mid kalena xaggaas geysto daahirkiinaas hadhow wuxuu keenayaa saas oo kale in qalbigiinnuna u kala tago waa dhibka ummadda hadda haysto oo aad yaabaysa yacni labo isku ra'yi ah in la waayo halis loo yahay waa wixii marka nasaarada lagu ciqaabay waxaan marka tafaruqa waxa keenana waxay tahay qofka diinka intuu yaqaano hadduusan ku dhaqmin isnacayba imaanaya inta yartaa uu yaqaano haddaan lagu dhaqmin oo dadku aysan ku dhaqmin waa isnacaayeen fabima naqdihim miihaaqahum lacannaahum wajacalnaa quluubahum qaasiya ayb yuxarifuuna alkalima can mawaadicihi ilaa aakhir alaaya wamin aladiina qaaluu inaa nasaara akhadnaa miihaaqahum fanasuu xadan mima dukiruu bih faagraynaa baynahum alcadaawata wاlbagdaءa ilaa ywmi اlqiyaama wasawfa yunabi'uhum allahu bima kaanuu yasnacuun nasaaradii marka waxaa loogu inay isnacaan yaa lagu ciqaabay sababtiisu maxay ahaydna waxay ka tageen wixii ilaahay uu ku waaniyey wamin aladiina qaaluu inaa nasaara akhadnaa miihaaqahum fanasuu xadan mima dukiruu bihi waxay ka tageen wax dhan oo wixii lagu waaniyey ah marka tafaruq wuxuu ku imaana camal la'aan waay haddii camal la'aan marka uu yani diinkii lagu camal fali waayo dadku waa isnacayaan marka tafaruqan abdaanta tafaruqu wuxuu keenayaa marka ictiqaad walmilal walnixal buu keenaya in layska ilaaliyo oo safkii marka salaada laysku dhoweeyo dadku markay yani ama wacdi ama xalqa ay jirto isku dhowaadaan isku soo dhowaadaan taasaa marka sunnadii ay ku jirtaa haddii marka taa aan la yeelin kan kalaa imaanaya waxaa hadda marka firaq islaam u nisba sheegta tiradii ka bateen iyo kooxo isdiidanoo nin walbaa ra'yigiisa uu cajab geliyey oo nin walbaa ninka kale muslimka ah meeshuu garab sii lahayo uu garabkiisa ka baxaayo oo uu markaa diin u arko qofka muslimkaa inuu marka dayaco oo uunan ama wax u sheegin alamru bilmacruuf nahy calmunkar uunan ku samaynin hadduu qaldan yahay uuna ma toosinaayo hadduu toosan yahayna toosnaantii ma kula tacaawunayo nin walbaa marka kooxdiisa iyo magac gaara iyo shabad gaar ah iyo dad gaar ah culummo gaar ah wax walbaa waa u gaar kutubtii u gaar culummadii la kala qaybqaybiyey waxaasoo dhan marka waa nebigu hadduu marka tafaruqii abdaanka uu diiday waxaasee u ogolaana rasuulku sala allahu alayh ali wasalam dadka dadka wax u akhriyana waa inaynan dadka xisbiyaal iyo koox koox ka dhigin oo hadday iyagu yidhaahdaan cid kale wax ka dhegaysanin aniga keliya ii xayirnaaw waa wixii marka waxyaabahan marka tafaruqa keenayay ka mid tahay qaala xadaanaa muxamed bnu jacfar qaala xadaanaa muxamed bnu jacfarin alwarkaaniyu wahanaadun huwa bnu sariy ana shariikan ahbarahum can simaakin can jaabir bni samura qaala kunaa ida atayna anabiya sala allahu calayh wali wasalama waxaan ahayn haddaan nebiga u imaanno jalasa axadunaa midkeen wuxuu fadhiisanayay xaysu yantahii meeshuu soo gaaro meesha ugu dambaysoo fadhigu uu joogo ayuu iska fadhiisanayo dadka kama titillaabsanaya xalqada marka meeshaa ka soo gaarta iska fadhiiso oo dadkii marka ha ka titallaabsanay labada xadiisba marka saddexda xadiisba macnihii baabka u tarjantay abu daawuud marka waa ku tilmaamay kan hore marka waxaa weeyaan koox koox lama ogola midka dambe tafaruqii abdaantii dadka kala tagtageen yuu isaguna sii sheegay midkan kalena xalqada meeshii uu ku soo gaaruu qofka ka fariisanaya baabun fi ljuluusi wasط alxalqati baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi ljuluusi fii bayaani xukmi اljuluusi fadhigii xukunkiisii caddayntiisiibuu u baab yahay wasط alxalqati xalqada bartankeeda la fadhiisto xalqada dhexbartanka in laga fadhiisto qaala xadaثna muuسى bnu ismaaciil qaala xadaثna abaan huwa bnu yaziidin اlcaطaar qaala xadaثna qataadaةu huwa bnu dacaamaةa الsaduusiy qaala xadaثanii abu mijlaz wahuwa laaqq bnu xumayd can xudayfata ana rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalama rasuulkii lacana wuxuu lacnaday man jalasa qofkii fadhiisto wasطa alxalqati xalqada bartankeeda qofkii fadhiisto ayuu nebigu lacnaday buudi xadiidkan marka rijaashiisa waa tiqaad laakiin cilaa ku jirto cilladu waxay tahay abuu mijlad laaxiq bnu xumayd ma soo gaarin xudayfa xadiidka marka sanadkiisa inqiaac ayaa ku jiro xadiidka sanadkiisa inqiaac baa ku jiro marka saasuu daciifkiiya khaaabi macaalim sunanka wuxuu ku yidhi haadaa yuta'awalu xadiidkan waxaa lagu ta'wiilinayaa fii man ya'tii xalqata qowmin nin dad xalqadood imaanayo fayatakhaطaa riqaabahum qoortooda ka tallaabsanayo wayaqcudu wasdahaa xalqada bartankeeda fadhiisanayo walaa yaqcudu aan fadhiisanaynin xaysu yantahii bihi اlmajlisu meesha uu majliska gaaro uu ku egyahay falucina liladaa waa la lacnaday marka maxaa loo lacnaday liladaa dhibkaa loo lacnaday dartiisa waqad yakuunu fii dalika annahu idaa qacada wasطa alxalqati xaala bayna alwujuud macno kalena waa xadiidkan waa ku dhici karaayo waa lagu fasiri karaa macnaha kale wuxuu yahay haddii uu dadka dhexdooda fadhiisto dadkii ma is arkayaan wejigoodii buu kala teedaya dadka wujuuhdooda oo hadday saddex qof saan meel u fadhiso nin uu dhexda ka fadhiisto ma is arkayaan si fiican ma isku arkayan oo qofkii maanta dhan qof inuu sidaas soo yidhaahdaa loo baahanaya dhibaa ku jira marka dhibkaasaa la diidaya khaaabi labadaas macnuu marka sheegay baabun fi rajuli yaquumu lirajuli can majlisihi baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi rajuli ninka ama qofka yaquumu lirajuli baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi rajuli qofka yaquumu istaagayo lirajuli liajli rajuli ninka dartii u istaagayo can majlisihi fadhigiisa uga istaagayo qof dartii ama qof ayaad fadhiga uga kacday ninka nin fadhiga uga kacayo dartiis majliskiisa uga kacayo xukunka ku soo arooray kaa cadayntiisa u baabiya qaala xadaanaa muslim bnu ibraahim wahuwa alfaraahidiyu qaala xadaanaa shucbatu can cabdirabbihi bni saciid can abi cabdillaahi mawlan liaali abi burda abuu cabdillaahi mawlan liaali abi burda xaafidu taqriibka wuxuu ku yidhi majhuul waay ninka can saciid bni abi اlxasan wahuwa aquu alxasan اlbasri xasan اlbasri waxaa la yidhaahdaa alxasan bnu abi اlxasan ninkanna saciid bnu abi اlxasan baa la yidhi xasan اlbasri walaalkiis wahuwa iqat akhraja xadiidahu asxaabu اlkutub الsita qaala jaana abuu bakrata abuu bakraa noo yimid nufayc bnu اlxaaris aلhaqafi fii shahaadatin markhaati buu noogu yimid ay fii adaa'i shahaadatin markhaati gudashadeed ayuu noogu yimidoo arrin uu isagu markhaati ka ahaa inuu markhaati furo ayuu u yimid faqaama lahu rajulun nin baa u istaagay min majlisihii fadhigiisa uga kacay fa abaa waa diiday an yajlisa fiihi majliskaa inuu fadhiisto waa diiday abuu bakra wa qaala waxa uu yidhi ina anabiya sala allahu calayh ali wasalam nebiga nahaa can daa kan waa reebay wanaha anabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu reebay an yamsaxa arajulu ninku inuu masaxo yaddahu gacantiisa bihawbi man qof maradii uu ku masaxo lam yaksuhu aanu marshinin nin isagu uusan arad bixinin oo uusan marshinin maradiisu inuu ku tirto gacmihiisa uu ku tiro nebigu waa reebay midan dambe marka macnaheedu waxaa la leeyahay qofka isagu uu mara siiyo ama uu arad bixiyo waa ama addoonkiisa ama ilmihiisii waayo iyaguna marka ma dhibsanayaan hadduu maradooda ku tirtirto laakiin qof kale oodan marana siinin hadaad maradiisa ku tirtirato bikayri idnihi waa khalad xadiidka marka tawjiihiisu sidaas xadiidkan marka sanadkiisa waa daciifo waxaa ku jira abuu cabdillaahi mawlaa aali abi burda ninkaa marka jahaala ay ku sugan tahay baa ku jiro qaala xadaanaa cusmaan bnu abi shaybata ana muxameda bna jacfarin xadaahum can shucbata can caqiil bni طalxata qaala samictu abalkhusayd abulkhusayd magaciisa ismuhu ziyaad bnu cabdiraxmaan ayaa layidhi alqaysiyu wahuwa maqbuulun akhraja xadiiثah abu daawuud maqbuul marka marka la yidhaahdo waa yanii maqbuulun idaa tuubica haddii la mutaabacayo wailaa falayinu اlxadiid can ibni cumara qaal jaa rajulu ilaa rasuuli اllahi salى اllahu alayh ali wasalama nin baa nebiga u yimid faqaama lahu rajulun nin baa ka kacay oo isaga uga kacay can majlisihi booskiisa uga kacay fadahaba kii looga kacay wuxuu doonay liyejlisa fiihi majliskii inuu fadhiisto fanahaahu rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalama nebigii waa ka reebay ninkan marka mutaabacayo waxyaabahaasu marka leeyahay qaala abu daawuud abulkhasiib abulkhasiib ismuhu ziyaad bnu cabdiraxmaan labadan xadiid hadda marka dacfi baa ku jiro laakiin baabka waxaa loo xujaysanayaa nebiga calayh salaatu wasalaam isaga fadhiga nebiga sala allahu calayh waali wasalam isaga iyagoo saxaabadu ay karaameeyaan oo ay aada u weyneeyaan oo ay jecel yihiin haddana fadhi ugama aynan kici jirin arrinkaasna cidda uu nacayo darteed haddii marka qofka fadhi looga kaco fadhi la siiyo liajli weynaan darteedo ama uu caajis yahay oo waayeel uu yahay oo kale aanu taagnaan karin oo kale meeshiina fadhi qaab leh uusan ka jirin markaasoo kale waa icaano waaye waa kaalmo loo kaalmaynaayo kaalmaduna marka way bannaan tahay qofka waayeelka inta looga kaco la fariisiyo isaga haddaanu taagnaan karin laakiin mid un aan sidaas ahayn oo qofkii masalan safkaan yacnii safkii hore ama meel fiican isagoo xalqadii ka fadhiyo inuu inta iskaga kaco isagoo gadaal aado qofkan kale soo gal uu yidhaahdo taas waaye marka midda laga fiican yahay iyadoo laftirkeedana midda safka hore iyo ku tacalluqdo qofka inta loo banneeyo qof kale la geliyo hadda ka hor waa ka hadalna ibnulqayim inuu leeyahay waxba dhibaataa inaysan lahayn inuu tilmaamayo baabun baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man yu'maru an yujaalisa man yu'maru yaa la farayaa oo la amrayaa an yujaalisa inuu la fadhiisto qofka yani yaa lala fadhiistaayo qofka ay fiican tahay in lala fadhiistaa waa kee qaala marka saaxiib yaad ka dhiganaysaa qaala xadaanaa muslim bnu ibraahim qaala xadaanaa abaan can qataada can anasin qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama mahalu lmu'mini mu'minka tusaalihiisu alladii yaqra'u alqur'aana mu'minka qur-aanka akhriyo mahalu lusrujati liinta marka liin ugunjida annaga aan dhahno oo kale weeyaan tusaalihiisu ninka mu'minkae qur-aanka akhriyo tusaalihiisu waxaa weeyaan liintaas carafka badan macaankana badan labay jamcisayoo macaan dhadhanka xaggiisa marka la carafsadana way carfaysaa riixuhaa ayibun carafteedu waa wanaagsan tahay wa dacmuhaa dhadhankeedana ayibun waa wanaagsan yahay liin ugunjiyo dhadhankeeduna waa macaan tahay carafteeduna waa wanaagsan tahay wamahalu lmu'mini mu'minka tusaalihiisa aladii laa yaqra'u alqur'aana qur'aanka aan akhrinin mahalu tamrati timirta oo kalea dacmuhaa ayibun dhadhankeedu waa wanaagsan yahay timirta walaa riixa lahaa wax carafana malaha timir caraf ma laha haddaa ursato maanta o dhan wax carafa male laakiin marka la cuno afka carafka la saaro waa macaan yani qofkan mu'minka iimaanu haystaa waa macaan yahay wamahalu lfaajiri faajirka aladii yaqra'u alqur'aana qur-aanka akhriyo kamahali rayxaanati rayxaantoo kale riixuhaa ayibun rayxaanta kor markaa ka fiiriso oo udgeysaa wa dacmuhaa murun dhadhankeeduna waa qaraar hadaa goosato caleenteeda cunto waa qaraar oo ninkan marka hoostuu ka xun yahay wamahalu lfaajiri aladii laa yaqra'u alqur'aana faajirka aan qur-aanka akrinin tusaalihiisuna kamasali اlxandalati qaradameeraadkao kale dacmuhaa murun dhadhankeedu waa qaraar walaa riixa lahaa wax carafana ma laha wamahalu jaliisi الsaalixi ninka wanaagsani kan la fadhiyaa tusaalihiisu waxaa weeyaan kamahali saaxibi اlmiski wamahalu ljaliisi الsaalixi saaxiibka wanaagsan tusaalihiisa kamahali saaxibi اlmiski miskiga saaxibkiisoo kale yuu la tusaaleeyahay in lam yusibka haddaanu ku asiibin shay-un shay minhu miskiga xaggiisa haddaanu kaa asiibin asaabaka min riixihi in lam yusibka shay-un shay haddaanu ku asiibin minhu miskigiisawax miskigiisa haddaanu ku asiibinoodan helin oo uunan ku siinin asaabaka min riixihi carabkiisaa ku asiibaysaad helaysa nin cataar oo barafuun iyo waxaa marka gato haddaa iska agi joogtid hadduunan ku siinin oo barafuunkaa waxba aanu ku asiibin carabtiisaad helaysaanigan markaa ninkan jaliisu saalixa haddaan wax kale kugu adan ka helin wanaagga iyo daacada aad ku xasuusanaysa iyo aad ka helaysaan wamahalu jaliisi suuci saaxiibka xun tusaalihiisuna ka mahali saaxibi ilkiiri midka marka alxanlaha ah oo kale way midka alxanlaha ah oo birta yacnii buufanaha midka buufiyo oo marka holaca iyo birta midka kan birta dhalaaliyo wakhtiyadan dambe alxan baa lagu dhalaaliyaa wakhtiyadii horena yacnii dhuxulo iyo wax tiro badan oo dab inta la shido ayaa marka uu buufin buufano bahal la yidhaahdo ayuu ku buufinayaa marka dabaaburo iyo holac iyo ayuu soo ayuu sii daynayaa marka kaasoo kale waa ayuu leeyahay haddii marka kaasi muxuu noqonayaa in lam yusibka haddaanu ku asiibin min sawaadihi madowgiisa iyo ololkiisa haddaanu wax kaa asiibin asaabakain lam yusibka haddaanu ku asiibin min sawaadihi madowgiisa yacni dhimbilihiisa haddaanay ku asiibin asaabaka min dukhaanihi qaaciisaa ku asiibaya dhimbilaha ka nabad gasho qaaciisii baad maanta dhan ku sumoobaysaan ma ad fadhin kartid marka labadan tusaaluu ka bixiyey nebiga saaxiibka wanaagsan iyo saaxiibka xun marka saaxiibka wanaagsan qofku inuu qaato qaala xadaanaa cubaydاllaahi bni mucaadin qaala xadaanaa abi wahuwa mucaad bnu mucaad alcambariyu qaala xadaanaa shucbatu xaa xadaanaa musadadu qaala xadaanaa yaxya almacna can shucbata can qataadata can anasi can abi muusa can الnabiy salى اllahu alayh ali wasalama bilkalaami اlأwali buu sheegay ilaa qowlihi wadacmuhaa murun wazaada bnu mucaad wuxuu ku daray qaala anas wakunnaa nataxadadu waxaanu ku sheekaysan jirnay anna maala jaliisi الsaalixi inta dambe marka kadib uu sheegay marka wasaaqa baqiyat alxadiid qaala xadaanaa cabdullaahi bnu sadaax alcataar qaala xadaanaa saciid bnu caamirin can shubayl bni casrata can anas bni malikin can الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalama qaal mahalu jaliisi الsaalix fadakara naxwahu qال xdثna cمر بن cwn qال أخبرna بن المبارك عن xyوة بن شhريح عن sالم بن غyلاn عن الوليد بن qays عن أbي سعيid أو عن أbي الhytم عن أbي سacيidi عن النبي slى الlه عليه لي وsلم qاal نبgu waxau yidhi laa تصاaxب hala صaaxiibin إlا muؤminan muؤmin maaha cid kale hala صaaxiibin walaa yأkul yowsan cunin طacaamaka cuntadaada إilaa تaqiyun mid ilaahay ka cabsanayo ka dhowrsanaya maaha cuntadan marka la sheegayo waa dacaamu dacwa ee dacaamu ulxaaja ma aha dacaamulxaajada cid kastoo baahan waa la sii karaa ee dacaamu dacwa midka yacni weliimada iyo qofka casumaadda iyo kale xogaa nooc ikraama taas ka muuqda haddaad marka dad ikraamaysana dad wanaagsan inaa ikraamto waayo aan faajir qof aan munaafiq iyo faajir ahayn inaa ikraamtaa wanaagsan marka dacaamu dacwa iyo dacaamulxaaja loo kala qaybinaya khitaabi siduu tilmaamay acaamulxaaja marka waa la ogolyahay in la siiyo xataa gaalaa la siin karaa liqowlihi tacaala wayuطcimuuna aطacaama calaa xubihi miskiinan wayatiiman waasiiran xilliga aayadda ay soo degaysayna qof muslima oo xabsi maxbuus ahaa ma jirin asiirku jasman wuxuu ku dhacayaa qof gaala un markaas ile xabsi waxaa la bilaabay wakhtiga cumaraa la bilaabay in xabsi la dhiso oo qof muslima lagu xiro iyo qofkii dembi galo muslimiinta ka mid a marka waa asiirantaas waxay un ku dhacaysay markay aayadda soo degaysay ruux gaalnimo lagu soo qabtayoo maxbuus ah markaas isagaas marka in loo ixsaan falo nebigana waa kii inkii la dhihi jiray umaamata sumaamata bnu wasaal waa kii iska daayey iska cafiyey rasuulka sal l slam kufaaru quraysh waa kii dhowr jeer yacnii markay abaaraysteen ay shidoobeenoo waa halaagsanay ay yidhahdeen rabbi noo bari waa kii nebigu u baryey ayb markii dambe fatxu makana waa kii iska dhaafo rasuulka sal l slam idhabuu fa antum udulaqaa yidhi marka ixsaanka midaas ama waxsiinta oo taasoo kale ah iyadu marka dacaamu ulxaaja maahana dacaamu dacwa waa midkan xadiidkan uu ka hadlayo macnihii marka laa tusaaxib ilaa mu'mina waay mu'min un la saaxiib qofaan mu'mina inaad la saaxiibin haddaan la saaxiibto suxbadiisa waxbay kuu dhibaysaa qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar qaala xadaanaa abu caamirin wa abu daawuuda qaala xadaanaa zuhayrun زهyر بن محمد قال xdثني موسى بن وردان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه ولي وسلم قال الرجل qofka عalىa diiنi khليiلihi wadaygiis diintiisa ayuu korkeeda ayuu yahay falيndur ha fiiriya أxadكم midkiin man yukhaalilu cidda uu waday ka dhiganaya ha iska fiiriyo qofku yanii saaxiibkiisa wadaygiisa diintiisa ku jiraa falyandur axadukum midkiin ha eego ha fiiriya man yukhaalilu qofka waday ka dhiganaya khaliil marka waa saaxiib hoosaadka qofkaa saaxiib hoosaadka ka dhiganaysa marka iska fiiri qaala xadaanaa haaruun bnu zayd bni abi zarqaa qaala xadaanaa abi qaala xadaanaa jacfar bnu burqaan can yaziida yacni bna alasam can abi hurayrata yarfacuhu qaal alarwaaxu arwaaxu junuudun waa junuud mujalladatun kala gedgedisan oo yacni aad u badan junuudun ciidan weeyaan junuud junuudda oo mujannadatun tiro badan aad u badan famaa tacaarafa minhaa yani dad arwaaxdu waa junuud aad u tiro badan oo kala gegedisan famaa tacaarafa minhaa wixii is-aqoonsado oo arwaaxda ka mida ii talafa waa isku soo dunmaa wamaa tanaakara wixii is-inkiro minhaa arwaaxda ka mida ikhtalafa waa iskhilaafaayo waa kala tagaan yani waxaa weeye qofku saaxiibka uu doonanayo waa qof isaga lamida ninku haddii marka uu jecel yahay dadka wan wanaagsano ahlu khayrka ahlu sharafka inuu saaxiib la ahaado waa qof isaga nafsadiisu fiican tahay haddii nafsadaadu ay ka cararayso dadka ahlu khayrka oo dadka ahlu sharka ay ku faraxsan tahayna ibnuljawsi wuxuu yidhi nafsadaada tuhun oo baar adaa qaldan markaa dad waxaa jira marka ay ugu baxdo dadka fujaarta ah ee yacnii macaasida badan daday ugu baxdaa jirta oo qof ahlu khayra markuu wejigiisa u jeedaba intaasoo lacnadaa koraysa aad buu u dhibsanaa kuwaana nacay buu leeyahay sunnada nebiga hadduu arko qof sunno nebi ay ka muuqato dad nacayaa arkaysaa dad kale hadduu arkana aada u bishaaraysanaa farxaya kaas marka inuu nafsadiisa tuhmo waana ruuxdiisa iyo kan xun ruuxdii ruuxdiisa is-aqootay isu soo jiidatay haddii qofka uu dadka ahlu khayrka jecel yahay aragtidooda ku farxaayana qof fiicanoo nafsadiisa ay fiicanta xadiidkan marka yani wuxuu keenayaa arwaaxda marka say isu rabta mar walba ayb khaaabi wuxuu yidhi marka wafii macna alxadiidi khaaabi aclaamu lxadiidka laba wej buu ku sheegay xadiidkan macnihiisa an yakuuna ishaaraة ilى macna الtashaakuli fi اlkhayri والshari والصalaaxi واlfasaadi faina اlkhayra min الnaasi yaxinu ilى shaklihi xadiidka yani wuxuu ka warramayaa qofka khayrka badan wuxuu usoo hiloobayaa mar walbo qofka lamidka ah isaga wالshiriira qofka shiriirka ahna yamiinu ilىa nadiirihi wa milihi qofka isaga lamidka ah iyo isaguna usoo iishaa faاlarwaaxu arwaaxdu inamaa tatacaarafu ligaraa'ibi dibaaciha allatii jubilat calayha min alkhayri washari arwaaxdu marka waxay isku soo aqoonsataa dabaacida lagu abuuray khayr iyo shar ah ayb faida itafaqat alashkaalu tacaarafat wa ta'aalafat hadday ashkaashu isyeelato waa isgaranaysaa waa isu soo dunmaysaa waida ikhtalafat hadday iskhilaaftana tanaafarat wa tanaakarat way isinkiraysaa waana kala tegaysaa walidaalika saara alinsaanu qofka waxaaba lagu gartaa buu yidhi walidaalika saara alinsaanu insaanku wuxuu ahaaday yucrafu biqariinihi isaga ninka la lamaanan ee saaxiibka la-abaa lagu gartaa wayuctabaru xaaluhu bialiifihi wa saxiibihi xaalkiisana waxaa lagu gartaa qofka uu soo dumo oo saaxiibka leeyahay ayaa lagu gartaa dadka marka hadda laftirkeeda waa dareemaysaa qofku shaqada uu ka shaqeeyey ee uu ku soo noolaaday dadka la shaqada ah ama la yacnii la shaqada ah isagu yacni shaqadiisoo kala qabto ama yaqaano mar kasta waa u hiloobaya xataa haddaysuis aqoonin nin beri askari ahaan jira iyo nin kaloo beri askari ahaan jira weligood aan is-aqoonin markay meelo kale isku arkaan dhabaayicdooda waa isu soo jiidanaysaa nafta kan ku jirta ee ruuxda kan ku jirta yaa isfahmaysa culummaduna sidoo kale wada nin culamaa iyo nin kaloo culamo weligoodba isarag is-aqoonin waxaa arkaysaa iyagoo isku soo jiidmay cid isbartay cid isu keentay aan jirin laakiin dhibaacdooda iyo yacnii arwaaxdooda isu soo jiidanaysa nin walbaa marka midkan kale waxa agtiisa yaallo ku faraxsan yahay aaminsan yahay sheegaa waa isjeclaanayawahaakada dadka marka anwaacdooda haddaad fiirisa noocaas wamaa tanaakara minha ikhtalaf wixii markaa is-inkiro oo arwaaxda ka mida ikhtalafa way isweydaaranayaan oo iskhilaafayaan wabilah towfiiq sal allah